warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan kulanti wacan qodobada warka xilligan ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah gudoomiye ismaamulka kakameega oo soo dhoweeyey xil uu usoo xeshay rayla odhinga madaxweynaha cusub ee dalka soomaaliya oo maanta xilkaa kala wareegaya madaxweynihii hore farmaajo wararka caalamkana waxaad ku maqli doontaan warbixin lagu sheegay in ruushku weeraro xoogan ku haya bariga iyo sidoo kale koonfurta dalka yukrein intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roor waa subaxnimo isniina taarikhduun ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha shanaad ee labada kun laba iyo labaatanka haatanna kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran barasaabka dowla deegaanka kakameega wiklif oparanya ayaa markii ugu horreysay ka hadlay inuu raila odhinga usoo magacaabay inuu noqonayo wasiirka maaliyadda ee dalka waa haddii usbeysiga azimiyo ku guulaysto dowladda cusub ee soo socota mister oparanya ayaa u mahadceliyey musharaxa madaxweyneha azimiyo raila odhinga oo u soo bandhigay booska ugu sarreeya hanti dhowrka dalka sharaf weyn bay ii tahay anigii dadka reer galbeedka in la ii soo bandhigo jegada wasiirka maaliyadda waxauna bulshada galbeedka dalka ku nool ugu baaqay inay u hiiliyaan raila odhinga ee doorashada guud ee bisha agosto ee sanadkan waxa uuna carabka ku dhuftay inuu howshaasi gudan karo balse waxauu intaasi ku daray in shaqadaas ay adag tahay ayna u baahan tahay geesinimo nafhurid iyo dadaal badan waxa uu sheegay in mister odhinga uu xilkaasi u doortay u eegay waaya aragnimadiisa dadaalkiisa iyo kartidiisa uu ku maarayn karo hantida dadweynaha barasaabka kakameega ayaa hadalkani ka jeediyey dugsiga hoose ee shivembe oo ku yaalo degmada abuteres maamulka kakameeg halkaasi ou aas ka qayb galay waxaa qaybo ka mid ah dalka laga dareemaya abaaro iyo macaluul aada u daran kadib markay roobabku yaraadeen tan ayaa imaanaysaa iyadoo hay-adaha oxfam iyo save the children ay shirar ay si wada jirra u qabteen ku shaaciyey inay sii xumaanayso abaarta saamaysay bariga iyo geeska afrika tan ayaa sanadkii hore tirada dadkae waxyeeladu ka soo gaartay abaarta ayaa in ka badan laba jibaar noqotay tiradan oo ahayd toban milyan ayaa hadda ugu yaraan saddex iyo labaatan milyan oo qofa iyadoo afrika sidoo kale saddex dhibic shan milyan oo dadkani ka mid ah ay ku nool yihiin dalkani kenya halka inta kalena ay ku sug yihiin dalalka soomaaliya iyo etoobiya macluusha ugu daran ayaa sidoo kale waxaa laga dareemayaa ismaamul goboleedka marsaabit iyadoo sidoo kale warbixin dhowaan la soo saaray lagu shaaciyey in ismaamulkaasi uu ka mid yahay qeybaha kale ee dalka uu saameynta xoogan ee ku yeeshay abaartii sidoo kale dadku ay la dhibaatoonayaan ama la daaladhacayaan gaajo iyo macluul aad kale u daran agaasimaha hay-adda badbaadinta caruurta ee save the children laanteeda kenya viona arunga ayaa sheegtay in tirada caruurta ay da-doodu tahay lix sano iyo wixii ka hooseeya ay u baahan yihiin nafaqo ilaa bisha saddexaad ee sanadkan ay gaartay toddoba boqol konton iyo shan kun tan ayay ku sheegtay sar ukaaca u dhigmaa boqolkiiba toban iyo shan dhibic ee lix maadaama bishii sideedaad ee sanadkii hore tiradan ay ahayd lix boqol lixdan iyo saddex kun
sagaashan iyo toddoba dhibic hal gaarisa dhadhaab madoogaashe masalaani balambala iyo taanariva ka dhegayso star f m
haatanna dhanka soomaaliya maanta ayaa waxaa lagu wadaa in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu shan iyo tobankii bishan lagu doortay teendhada afision oo xilka kala wareego madaxweynaha xilka kasii degaya maxamed cabdulaahi farmaajo munaasabadda xilwareejinta oo ka dhacaysa barxadda madaxtooyada ayaa waxaa ka qaybgeli doona labada madaxweyne ee xilka isku wareejinaya guddoonka labada aqal taliyayaasha ciidamada xildhibaanada iyo golaha wasiirada iyo marti sharaf kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha xilka kasii degaya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa khudbado kooban ay ka jeedin doonaa munaasabadda xilwareejinta iyo xubnaha kale ee lagu martiqaaday madaxweynaha xilka kasii degaya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxaa la doortay sideedii bishii febraayo ee sanadkii labada kun toddobiy tobankii waxa uu xilka hayay in ka badan ee shan sana iyadoo inta xafiiska uu joogay dalkii sidoo kale uu sheegay in waxyaabo badan uu soomaaliya u qabtay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam ayaa xalay shir gudoomiye kulan aan caadi ahayn oo ay yeesheen golaha wasiirada ee maamulka jubbaland madaxweyne ayaa golaha uga warbixiyey safarkii dhowaan uu ku tagay magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya uu kaga soo qaybgalay doorashadii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo xaaladda guud ee dalkaasi dhankooda golaha wasiirada ayaa waxay madaxweynaha warbixin ka siiyeen xaaladda guud ee deegaanada jubbaland waxyaaba u qabsoomay iyo qorshahooda xiga ee xilligan madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam ayaa kula dardaarmay golaha wasiirada inay dardargeliyaan shaqooyinka ay u hayaan bulshada ku nool deegaanada maamulkaasi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen roobl ayaa mar kale ee la kulmay madaxweynaha dowladda isutaga imaaraadka carabta sheekh maxamed bin zayd al nahyan kulankan oo ka dhacay guriga madaxweynaha iyo labada mas-uul uga wada hadleen iskaashiga labada dal iyo siday dowladda imaaraadka u xoojin lahayd taageerada ay siiso soomaaliya ra-iisul wasaare rooble oo khamiistii gaaray abudaabi ayaa madaxda ugu sarraysay imaaraadka la lahaa kulamo diiradda lagu saarayay xoojinta iskaashiga iyo xiriirka ka dhexeeya ee dalalka soomaaliya iyo imaaraadka haatanna wararkii ugu dambeeyay ee dhanka caalamka barasaabka gobolka lohanska ayaa sheegeen ruushka oo isku dayayo inuu burburiyo safaroneedska iyadoo ciidamadooda ay si weyn u duqeeyeen magaaladaasi yukrain waxay meesha ka saaraysaa xabajoojin ama wax kasta oo dhul ah oo loo oggolaaday moscow iyadoo ruushka u kordhiyo weerarada uu ka geysanayo beriga iyo koonfurta dalka yukrain kiyef waxay kordhisay muddada sharciga ee dagaalka iyo abaabulka guud ee dalkaasi sagaashan maalmood oo dheeraada ilaa saddex iyo labaatanka bisha agosto hogaamiye waddanka bowland ayaa booqday caasimadda kiyef ee dalka yukrain wuxuuna taageero siiyey ee waddankaasi yukrain madaxweynaha waddanka maraykanka joe biden ayaa gaaray dalka jabaan waana lugti labaad ee booqashadan oo tii u horreysay biden uu aasiya ku tago ilaa intuu madaxweynuhu noqday biden ayaa laba maalmood oo mashquul badan halkaasi ku joogi doona maalinta isniinta maanta ayuu la filayaa inuu la kulmo ra-iisul wasaaraha jabaan fumiyo kishadhi iyo sidoo kale boqorka dalkaasi naruhito waxuu sidoo kale horumarin doonaa hindisaha ganacsi ee dalalka badan ay ku jiraan sidoo kale talaadada beri waxaa la filayaa inuu usii ambabaxo dhanka hindiya sidoo kale australia iyo jabaanna uu kala xaajoodo arrimo horumarineed haatanna ee dhanka ciyaaraha horyaalada yurub intooda ugu badan ee shalay ayaa la soo afmeeray iyadoo horyaalka ingiriiska ay ku guuleystay kooxda manchester city halka dhanka siria italiano sidoo kale kooxda ac milan kow iyo toban sano kadib iyaguna ay horyaalku ay ku guuleysteen sidoo kale waxaa si weyn loo sugayaa kulanka xiisaha badan ee ciyaarta kama dambeysta ee fiinalka u f a champions league sidoo kale konfareeska ee dhanka yurub ayaana la sugay iyadoo ciyaaraha kale ay soo idlaadeen yuruba